kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa mar kale iyo barnaamijkeennii martida mikrofoonka toddobaadkanna barnaamijkeennan waxaa marti ku ah madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar gelle oo barnaamijkan uga hadlaya arrimo badan oo ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee dalka soomaaliya marka ugu horreysa madaxweyne ismaaciil cumar gelle waxaan ku leeyahay kusoo dhowow idaacadda v o eda ahlan sahlan waan dhowah waa tahay su-aasha igu horreysan mudana doonaya inaan ku weydiiye waxay tahay bal waad la socotaa dalka soomaaliya marxalad wuxuu galay xasaasi ah waxaa la rajaynayaa in kumeel gaarnimadii ay soo dhammaato bishan labaatankeeda bal si guud haddaad adigu ii sheegto sideed u aragtaa marxaladda iminka soomaaliya ku sugan tahay bismillahi araxmaan iraxiim wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah habeen wanaagsan ramadaan kariim dadweynaha na dhegaysanaya khawaati mubaaraka ayaan leenahay marka xiga soomaaliya taariikh bay de ay ku leedahay gobolkani dawladda dimo maxaa la yidhahdayy kumeel gaadhka ah ee federaalka ah ee soomaaliya ayaa la yidhaahdaa iminka soo maha dee waxaa jirtay marxalad hore oo qaranku gebigiisuba uu hallaabay ayaa jirtay oo toban sano lagu qiyaasayo ilaa labadii kun oo soomaaliya kursigii ay ku lahayd dunida oo dhan ay ka wada maqnayd oo iyadu uun isku mashquulsanayd oo dhiig uun uu socday labadii kun iyaa la bilaabay carta dawladda kumeel gaadhka ee qaranka soomaaliyeed ayaa jirtay oo kolkaa dee halkaa labadii kun kolkii laga bilaabo ayaa dee haddana isku rogtay dawladda federaalka ah ee kumeel gaadhka ah ee soomaaliya iminkana waxaa baxaysa kumeel gaadhkiibaa baxaya oo dawladda federaalka ah ee soomaaliya diba hadhaysa dastuurkiibaa la diyaarshay sidii dee tartiibtii awalba loo mari jiray geedi socodka ee labadii kun la qeexiyey iyaa la qeexaybaa yaa yaa socda labiyo toban sano ayay noqonaysaa iminka waxaa xaaladaasi ay jor ay jirto welina soomaalidu ay isku mashquulsan tahay iyadii uuni oo tallaabadii u horreeyey ee qaranka laga bilaabi lahaa oo ah nabad iyo iyo xeer ilaalintiisa iyo xurmaynta bani aadamka iyo noloshiisa cirdigiisa maalkiisa oo dee mabaadi'dii ugu horreysay ee nolosha aadamiga aba si loo sugo labiyo tobankaas sannadood yani haddana lagu mashquulsan yahay gargaar iyo wixii debed laga doonayena waa la keenay qaramada midoobay iyaa dee kolkaa arrinkaas soo gashay iyada iyaa iyo urur goboleedadii iyaa dee gargaar baan soomaaliya wahaynaa ula timiday haddii ay xagga nabadda ka gargaarto iyo haddii ay xagga bani aadamnimada laga gargaaraba waa labiyo tobankaas sannadood baa la wadaa maanta dee mas-uuliyad baa iyaa dee ka soo noqonaysa qaramada midoobay iyo mujtamaca duwaligaba ka soo noqonaysa oo usoo noqonaysa mas-uuliyiin soomaaliyeed oo maanta wixii ka dambeeya marmarsiiyo aanan heli doonin oo odhanaysa arrinka oo dhan gacanta annagu weli kuma wada hayno qarannimadeedii uma kuma wada hayno inkasta oo waxyaalo yaryar oo kale oo dee yani nabadii carqaladeynaya ay weli sii socdaan laakiin xilkiibaa soo wareegaya taasaan odhan karaa waa gartay arrinta dastuurka ku saabsan madaxweyne waxaa jirta in dad fara badan oo soomaaliya ay diidmo kala hor yimaadeen qodobo ku jira dastuurka marka maxaad kala socotaa adigu walaacaasi ay dadku ka muujinayaan dastuurka cusub ee soomaaliya anigu waan waan dhegaystay oo waanan akhriyey oo dee yacni dastuur dadka oo dhan raaligeliya lama heli karo sibaa loo qoray waxyaalo badan oo madmadow ah uu leeyahay laakiin dee soomaalida ayay u taallaa dadka baarlamanka cusub ee lasoo xulayo iminka mas-uuliyadiisuna waxay ku jirtaa yani arrinkaasi iyo dadweynaha soomaaliyeed marka tirakoobka loo dhameeyo marka waraqadii aqoonsiga la siiyo shacbiga soomaaliya ku nool baa mas-uuliyadiisa ee leh in ay dastuurkaas sidii uu joogto ugu noqon lahaayey si loo gaadhsiiyo weeyaan baan u maleeyay laakiin iminka ahaan sidaa uu yahay un in lagu hawlgalo ayaa wanaagsan waa gartay madaxweyne iminka hawsha socota waa xulista xildhibaanada labada boqol iyo shan iyo toddobaatanka arrintaasoo buuq badani uu haatan ka taagan yahay waxaa la sheegaya inay jirto faragelin dhinac walba oo lagu hayo hawshan xulista baarlamaanka maxaad ku qiimeyn kartaa adigu markaasi jahawareerka ka taagan arrintaas waxaan de sidii aan u samaynay carta un weeyaane wax yacni haba yaraata ee ka duwani meesha annaga noogama muuqdo buuqaasina uu jiray un markii hore markii dhexdana uu jiray wuuna jiri doonaa maantana laakiin waa laga gudbi karaa baan leenahay oo yacni soomaalidu intaasi tamriin bay ku qaadatay oo labiyo tobankaas sannadood sida loo soo xulayo isjiirjiirhkaasi iyo magaranaysaa ee buuqaasina waa wax aan dee soo aragnay oo maanta in dee yani la isku taagaba lama aha inay tahay laakiin waa laga gudbayaabaan marayna waa gartay madaxweyne dad ayaa walaac ka muujinaya in hawshan xulista baarlamaanka iyo weliba isku shaandaynteeda aanay soomaalidaba gacan ugu jirin oo ay beesha caalamka iyo qaramada midoobay ay ku lug leeyihiin haddii marka ay odayaasha dhaqanka oo liisaskan ay soo gudbinayaan ee xubnaha baarlamaanka ka mid noqonaya la reebo oo qaswade iyo arrimo noocaasa lagu shaabadeeyo sow taasi sow madaxweyne taasi lama odhan karo waxay keeni kartaa colaad iyo xayiraad cusub qarannimadu soomaalidu iyadaa dhulka ku dhifatay oo yacni dhaawac weyn u geysatay laakiin in baa soo noqotay inno in la soo celiyo baa la doonaya jiirjiirka iyo faragelintu ma joogsanayso iminka wax joogsanaya maaha in lagu talagalo oo lagu dul shaqeeyo oo sidii loo badbaadin lahaa qaranka intaa hadhay ee loo gaadhi lahaa in gacanteenna ay ku soo dhacdo gebigeeguba eedhe wakti bay dooni dagaal bay dooni dadaal bay dooni maantase waxaan leeyahay yacni xulka sidii awalba loo xuli jiray uun haddii loo xulo oo hudu iyo qabow iyo magaranaysaa ay wadaninimo iyo iyo karti iyo kumaah meeshaa naga buuxin karaya walaalahayow la yidhaahdo haddii lagu lagu lagu lagu soo xulo cidda dee hebel ma doono ee hebel ha caddaysato oo ha soo saarto ilama aha in inay sidaa loogu dhiiranaanayo ilama aha idinka ka jabuuti ahaan mudane madaxweyne markaad eegto amisonna waad ka tirsan tihiin igadna waad ka tirsan tihiin marka wax lugah oo aad ku leedihiin hawshan socotee xulista xildhibaanada soomaaliya ma jirtaa arrinkaas arrin igaad leeyahay ma aha walaalkayo waxa weeyaan arrin soomaalidu leedahay marnaba annagu inaan u ogolaano ama aan ka qayb galno dad xulistaa doonaya inay faraha la galaan annagu dooni mayno waxaan doonaynaa arrinkaasi sidii uu awalba u dhici jiray ummadda soomaaliyeed odayadeeda cuqaasheeda salaatiinteedu in ma garanaysaa ay ay ilaahay ka yaabaan oo ay yacni xul wanaagsan maxaa yeelay berritoole mas-uuliyadda madaxweynaha lala doondoonanayo waxaa ka ballaadhan oo ka weyn mas-uuliyadda ama xilka uu qaadi doono baarlamankaasi maxaa yeelay isagaa qaranka ilaalinaya maxaa yeelay isagaa miisaaniyadiisa ilaalinaya maxaa yeelay isagaa madaxweynaha iyo xukuumaddaba ilaalinaya oo dadweynuhuna uu soo eegayaa haddii uu mas-uuliyadda taariikhiga ah ka bixi kari waayo waxaa dee xilku ku soo noqoni doonaa dadkii soo xulay waa gartay dhinaca musharaxiinta markaad eegto madaxweyne u tartamaya tartanka madaxweynenimada waxaa ku jira saddexda mas-uul ee dowladda kumeel gaarka haatan ugu sarreeya madaxweynaha afhayeenka baarlamaanka iyo weliba ra-iisul wasaaraha waxaa jira warar fara badan oo sheegaya inay galaangal badan kula jiraan qaabkan xildhibaanada loo soo xulayo si markaasi ay mudanayaasha u kala kasbadaan maxay kuula muuqataa adiga arrimahaasi ilaahay wuxuu yidhi ina bacda danni ismun magaran haddii dadka danni lagu dilayo ma wanaagsano kolkaa wax dee ay iyagu murashaxiin caadi ah oo soomaaliyeed oo xaqule inay dhigtaan xilkaaba isku soo taagaan xaq bay uleeyihiin waa la dhaleecin karaa wuxoogii hore waa la ceebeyn karaa iminka yani waxbay yani meelaha hoosta ka shaqshaqaynayaan iyaguna cabasho badan oo kale ay leeyihiinoo dad badan oo debadda ka yimiday oo xoolo badan haysta oo yani na jirjiirayaa jooga iyaguba cabashadaa way leeyihiine laakiin dad wax wada doonayay kolleyba kolleyba faragelin iyo iyo iyo is isdhaleecayn iyo isxeebeyn lagama waayiyo waa gartay laakiin madaxweyne dadka qaarkood iyo weliba musharaxiinta kale tartanka ka qeyb gelaya waxay ku doodayaan in saddexdan mas-uul ay haystaan awooddii iyo lacagtii oo taasina ay fursad u siinayso inay xildhibaano badan ay ku kasbadaan soo markaasi lama odran karo doorashadu dhinacii hufnaanta iyo cadaaladda way ka fogaanaysaa anigu yacni wixii xeerku u uu banaynayo iyo waxa uu xeerku diidan yahay marka la isku eego in wixii xeerka khilaafaya uun laga hortago laakiin waxa daniga ah ee dadka yacni aanan loo haynin marag aanan loo haynin in lagu ceebeeyo ma wanaagsan waa gartay haddiiba ay dhacdo madaxweyne in doorashada bisha bishan agost labaatankeeda ay saddexdan mas-uul ku guulaystaan qaarkood ama midkood oo ay taasna fursaddu u siiso innagoo og in dhowaan warbixino qaramada midoobey ka soo baxayna ay sheegayeen in masuq maasuq badan lagu eedeynaya madaxda soomaalida siday kula muuqataa ay dadka soomaalida u arki doonaan in madaxda haatan ay mar kale dib u soo noqdaan reportiga waan arkay sade in raggiina mediagu in arrin kale aada eegtaan baa qurux badna maxaa yeelay waxaa la sheegay lacag la lunsaday waxaa la sheegay magaranaysaa ay musuq maasuq saddexda nin ee madaxda ugu sarreysa soomaaliya waa laga yaabaa oo imika raggaasi waa xiriir cid odhanaysa ay ma jirto laakiin laba bilyan oo dollar lacag aan ka yarayn iyo sanad waliba rag ama ururo n g os iyo balaayooyin caynkaas oo kale ah ay gacanta ku hayaan ay maamulaan cid oditaysa lama arkin cid ka warranta lama sheegin cid waxa ay lacagtaasi meesha ay marayso sanad walba cid ka warramaysahay ama oditeynaysa ama sheegaysaasi yacni xisaabteeda loo dhiibay oo la arkayay ma jirto kolka haddii laysku daro waan garan lahayn in ma garanaysaa in nin walba mas-uuliyaddiisa u qaado laakiin in in uun gooni loola baxo uno wixii weynaa ee ee xoolaha lunsanayay iyaguba naga dembi badan laakiin dee ka miskiinka ah ah ee ma garanaysaa ee soomaaliyadun in lala dhaco usha taasi waa ma ma ma yajuus ma ma fiicnaan malin waa gartay madaxweyne cusub iyo dowlad cusub baa la rajeynaya haddii la idmo dhammaadka bishan caqabadaha ugu badan ee la filayo inay dowladda cusub soo wajahdana waxaa ku jira maleeshiyaadka hubaysan ee gobolada dalka soomaaliya jooga jabuuti sidaan la soconnana ciidamo ka socda ayaa hiiraan iyo weliba muqdisho jooga sidee ayay kula muuqataa in dowladda cusub ay u maarayn doonto maleeshiyaadka hubaysan ee dalka ku firdhisan waa ta ugu weyn ta ugu weyn arrinka ugu weyn yacni challengiga ee wata ee haysta yacni dowladda soomaaliyeed ee ku-meelgaarka ka baxday madaxdeeda dhammaanteed haystay waxa weeyaan nabadgelyada waxa weeyaan ciidan soomaaliya waxa weeyaan booliis soomaaliyeed waxa weeyaan dadka ilaa maanta aan qayliyeyno een leenahay war ciidan shisheeyey bogsiin maayo soomaaliya waxna u tari maayo haddii uu iminka ka daafaco dad yacni qaacide iyo luga ku leh beritoole dadka soomaaliyeed ma nabadgelin doonaan ciidan shisheeye kolka ciidankaasi ilaa maanta ururintooda tababarkooda cid isku taxallujisay oo si wanaagsan oo maanta aan odhan karno ciidan shisheeye waa lagaga maarmi karaa ma hayno dawlado walaalo aan nahay oo ay ugu horeyso turkiya iyaa iyaa hagarli-i iminka ku hawl jirta inay inay wax la qabato soomaaliya inay dee dawlado kale oo walaalaha nahayna aan kusoo biiraan baan jecelnahay intii reer igad aha iyo dee wixii amisomna hawshooda waa kuwaa wada annaguna kuwaasaan ka mid nahay inkasta oo anagu aan jecelnahay in aan yacni isku badino tababarka iyo iyo iyo qalabaynta dadkeena yani ciidan intii itaal itaalna gaarsiiyo aan aan aan la dhisno oo dawladda soomaaliya waa gartay ciidamada jabuuti ee iminka soomaaliya ku sugan iyaga markaad eegto maxaa u suura galay oo ay qabteen maxaase caqabada oo ka hor yimid wallahi caqabadu way badnaayeene laakiinse dee weli yani si wanaagsan uma ay degin oo yani bishaa ramadaan kolkay dhammaato waxaan umalaynayaa inay hagaag hawshooda u gudan doonaan waa tahay mudane madaxweyne dad fara badan oo soomaaliya ayaa waxay ku doodayaan in dhibaatada soomaaliya ay ceel dheer kusii ridayso faragelintan dibadda uga imanaysa ciidamo dariska ka socda ayaa soomaaliya jooga dad baa ku doodaya in dowladaha darisku ciidamadan ay soomaaliya keeneen ay keliya mushahardoon u yihiin ciidamadooda oo aysan dan iyo muraad toona ka lahayn arrimaha soomaaliya doodaasi soo madaxweyne ma noqonaysa mid loo qaateena
waxaa la yidhi dhalasho ayuu kugu dhiidiyey nina dha dhaqaaluu kuugu dhabarjabay baa la yidhi waxa aan yacni garanaynaa naftaada jidhkaaga adiga unbaa garanaysa adiga unbaa meesha ku xanuunaysa garan karaa adiga unbaana daweyn karaa kol haddee taasi naga dhaadhacsan tahay wixii gargaar shisheeye ka yimiday sida uu doonaya ha ahaadee inaan wixii aan ka qabsan karno un aan ka qabsanno wixiise kalena aan aan aan iska ilaalino waktigiina uba joogaaba iminka oo wixii dee hore waxay dadku u yimaadeen danaha ka dambeeya waxaasi inaan iminka ka sheekeyno macnay leedahay aniguma waa tahay egad markaad eegto madaxda egad marka soomaaliya wakhtigan kala guurka ay ka baxdo maxaa qorsho oo idiin degan oo aad jamacsantihiin in soomaaliya aad ka fulisaan oo aada u qabataan soomaaliya dibudhiskeyga ayaa dee ujeedada ugu horeysa ay tahay egadna waxaan ka dhignay in ma garanaysa iyadu ay noqoto weelkii soo ururinayay deeqaha soo ururinayay hadday ragga aada loola shaqeeyaa iminka waa ragga reer yurub iyo united nationka iyo dee waxalla wixii agencies jiray hadday tahay african development bank hadday tahay iyo world bank hadday tahay iyo dadkaasoo dhani lacago iyaanu haynaa soomaaliya bay leeyihiin nabad uuna tusa dawlad shaqaynaysa na tusa dad ya ma garanaysaa ay xirfad leh oo ma garanaysaa ay qaadan kara gargaarkaa meeshii loogu talagalina gaadhsiini kara kolka aad aad dhigtaan iyaan lacagta afuraynaa baa lana leeyahay kubadda xaggeena ayay soo jirtaa soomaaliya insha allahu tacaala waa waan hawl weyn baa sugaysa oo cod godka aad sheegaysa qaranku ku dhacay soomaaliya unbaa ka soo saaraysa cid kale oo la doon doonaayo ma jirto waa gartay in soomaaliya dib ay isu soo taagto waxa ugu muhiimsanay dadku hadal hayaan waa in ciidankiina loo dhiso marka qorshuhu ma ku jiraan in ciidanka la dhiso si ciidamadan looga maarmo hadda joogo waan iskugu tagaynaa insha allahu tacaala waan iskugu tagaynaa ta ugu weyn priority-ga ugu weyni taa weya ciidan iyo ciidan nabad sugid iyo ciidankii qaranka in la dhisaayay waxa weeyaan masjidka ugu horeysa insha allahu taala waa gartay markaad saadaashaada madaxweyne eegto soomaaliya waxay soo martay burbur muddo labaatan sano ah maxaa kuu muuqda markaad eegto jihada hadda ay soomaaliya ku jihaysan tahay maxaad saadaalin kartaa madaxweyne soomaaliya wadan hodana weeye walaalkay hodan weeyaan dhinac walba ilaahayna wixii khayraad jiray wax ka maqani ma jiro waxaa dadku soo eegayaane gaal iyo iyo gaal la-aanba interestga ay u muujinayaan soomaaliya maaha quruxda dadka soomaaliyeed maaha laakiin waa waxa ay hayso waxa u yaala dhulkeeda badeeda yacni dushiisa iyo hoostiisaba khayraad jira ayaa jira oo fara badan oo maanta yacni la wada hungureynayo soomaaliya mustaqbal aad aada uga fiic ugu fiican bay ugu leedahay maanta east africa iyo africada kaleba raggeediina waan haynaa baan umalaynayaa niyad samidii iyo dadaalkii iyo halayskugu yimaado uun daacadnimadii waa tahay ma kula tahay markaa madaxweyne in madaxda soomaalidu ay haatan yihiin kuwa bislaaday oo colaadaasi labaatanka sano soo socotay cashar ka qaatay ma kuu muuqata adiga taasi madaxweyne waan umalaynaya waanan rajaynaya waanan jeclahay in isaa u dhacdo waa gartay ugu dambeyntii madaxweyne sidaan ka warqabno waxaa xanuunsan ra-iisul wasaaraha etoobiya meles sinaawi oo la sheegayo inuu xanuun hayo oo uu isbitaal ku jiro maxaad kala socotaa xanuunkiisa uu kasoo kabanaya xanuunkii oo iminka uu iska fiican yahay baa ayaan haynaa waanan waanan rajeynaynaa inuu dhawaan kusoo noqdo sha adigu ma la hadashay oo ma la xiriirtay
may may may waa gartay may waa wanaagsan yahay alxamdulilah waa gartay aad iyo aad baad u mahadsan tahay mudane madaxweyne ismaaciil cumar geelle adaa mudan ahlan sahlan
intaas ayaan dhegaystayaal ku soo afjarayaa barnaamijkeennii martida mikrofoonka oo toddobaadkan ah uu marti noogu ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar geelle oo barnaamijkan uga hadlayay xaaladda siyaasadeed ee dalka soomaaliya intaan barnaamijkan mid la mida ku kulmi doonno waa cabdulcasiis xuseen oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo